barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal waa kowdii iyo barhkii duhurnimo saacadda afrikada bari waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo weliba herarka efyemiyada geeska afrika bishu waa maalin khamiisa waana sideed iyo tobanka bisha abril sanadka laba kun iyo sagaal iyo tobanka idaacadda doornimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halka si wada jirayda kala socodsiin doona nuur xasan nuur yaani oo ah abdixakiin maxamuud shirwa
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah gabar arday ah oo ku nool magaalada boorama oo gabay ka tirisay dhibaatada tahriibka
qaadirkan ku dhaartay markaa aan ka wada roorno qaxootiyo isoo wada qornaan qoomka loo guurno qarankiina ayaa dhis u maqan waaqisiyayaabe qabyo wada ummadda ayaa u maqan waaqisiyayaabe maqasooba qaranka ayaa u maqan waaqisiyayaabe dhaqankana dadkana doorsamee duulka kala raacay dib ayaa u soo celin markaad adigu sii roorto waanta la habaabnee tahriib hunataya ma lehe waanta la habaabnoo tahriib weyna cadhib tiraye
waxaad sidoo kale aad maqli doontaan gabdho ka qalinjabiyey kulliyadda umulisanimada ee jaamacadda bariga afrika magaalada boosaaso heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah
sidoo kale wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha ayaad idaacaddan duhurnee barnaamijka dhallinyarada maanta ku maqli doontaan hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
in ka badan boqol iyo konton milyan oo qof ayaa codadkooda ka dhiibanaya wejiga labaad ee doorashada guud ee dalka indiya khamiista maanta ah doorashada maanta ayaa waxa ay shacabka kusoo dooran doonaan ilaa iyo sagaashan mudane dhammaan gobolada dalka oo uu ku jiro gobolka ay hindiya iyo bakistan ku muransan yihiin ee kashmiir bishii febraayo maleeshiyo fadhigooda yahay bakistan ayaa gobolka kashmiir ku dilay in ka badan afartan askari oo ka mid ahaa militariga hindiya hindiya ayaa ugu jawaabtay weerar cirka ah oo ay ka fulisay bakistan halka bakistanna ay soo riday laba diyaaradood oo ay hindiya leedahay doorashada hindiya oo ah doorasho dimuqraadi tan ugu weyn adduunyada ayaa waxaa loo kala qeybiyey toddoba wareeg waxaana isu diiwaan geliyey inay codadkooda ka dhiibtaan sagaal boqol oo milyan oo ruux doorashadan oo bilaabatay khamiistii aanu kasoo gudubnay ayaa soo xirmi doonta saddex iyo labaatanka bisha may ee soo socota xisbiga ra-iisul wasaare narendra mori ee baharatiya janata bari ayaa loo saadaalinayaa inuu ku guuleysan doono doorashada
mid ka mid a sheekooyinkii ugu hadalaaynta badnaa laba sannadoodoo madaxweyne donald trump uu xilka hayay ayaa yeelanaysa weji cusub iyadoo maantoo khamiis ah bulshada loo baahin doono warbixinta ay diyaariyeen golaha gaarka ah ee hogaamiye robert muller oo ay ku aadan baaritaan ay ka sameeyeen eeda la xidhiidha gacan togaaleyn ee doorashada ah iyo weliba in sharciga hor istaag lagu sameeyey william barr oo ah xeryaaliyaha guud ayaa ay qorshaysan tahay inuu shir jaraa'ida maanta u qabto islamarkaana uu kaga hadlo warbixinta uu muller diyaariyey iyadoo nuqullo ka mid ahna wax yar kadib in markaasi uu hadlo loo diri doono aqalka koongareeska islamarkaana hanaan onlinena loo baahin doono waxaana aqalka koongareeska iyo shacabka maraykanku ay markii u horreysay arki doonaan faahfaahinta baadhitaanka muller iyo weliba kooxdiisa waxbaadhaya ee heer federaal ay ka sameynayeen kaasoo ku qotamay in ololihii trump ay gacan iyo weliba amaba gacanyarayaashiisii ay gacan saara la sameeyeen iskudaygii ruushka uu ku sameeyey islamarkaana ku farageliyey doorashadii sanadkii laba kun iyo lix iyo toban ee trump madaxweynaha ku noqday
duhur wanaagsan dhegeystayaal warkaasi waxaad kala socoteen v o a washington xamda cilmi muumin waxa ay wax ka barataa kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda camuud ee magaalada boorama waxaana ay gabay ka tirisay dhibaatada tahriibka xilli ay sii kordhayaan dhallinyarada tahriibta galaysa si ay u gaaraan dalalka yurub wariyaheena haashim sheekh cumar good ayaa xamdo la kulmay waxaana uu ugu horeyn uu weydiiyey oo ay ka hadlaysaa sababta ay gabaygani u tirisay
magacayga waxa weyaan xamdi ciil muumin waxaan ahay ardayda wax ka barta jaamacadda camuud gaar ahaan qaybta caafimaadka waxaan ardayda dhigata public health officer public health eh, public- public health professional ardayda baan ahay aad baan ugu mahad celinaya idaacadda v o e da siday igu samartay qaaday barnaamijkayga waa tixgelinaya qadarin aan u hayn doono idaacadda v o e da aad baad ugu mahadsantihiin horta ilaahay baa mahad leh maanta heerka halkaan joogay soo gaarsiiyey marka labaad waxaan u mahad celinayaa waalidkaygii ay soo gacan qabtay walaalahay laba wiiloo ila dhashay gabadhay walaalahaan hayn dhammaantood xaggan aad baan uga- uga salaamayaa hooyaday iyo aabahay Een, waxaan maanta soo jeedinayaa gabay ka hadlayay tahriibta markaan arkay dhibaatada ay hay- ay ku haya tahriibtu deegaankeena Een, maxaa la dhahdayay, iyo dhibaatada ay hooyad u marayso maxaa la dhahdayay, markuu wiilkeygii tahriibo tiyoon xoolo hanti waxba haysan antii ay ku gaadha xataa waqtiyada qaar inay hantideeda dahabkeygii iyo aqalkeygii ay iibiso walow aabuhu la dareemo haddana hooyada uga dhibaato badan oo dareen badan ka- kaga dareen badan aabaha marka gabayga maanta waxaan kusoo tala- waxaan waxaan u tiriyey tahriibta waxaan jecelahaynaa inaan xag kasoo bandhigo gabayga tahriibta wuxuu ku bilaabmayaa sidan in dhaweydba waan daayay oo gabay ma soo qaadin qadar dhacay qalooc nolosha galay aan la qiiroodo qalbi jabay quluub hooyo qalan aan la qiiroodo qamuunyada nafteedana ku mudan aan la qiiroodo qac markaan ka siiyo qalbigu nagi dareemaayay intii aan la qiiroodan waxaa qumaca igu taagan qac ka siiyayoo soo bandhigay qoomamiya ciilka qalbi jabay quluub hooyo qalan aan la qiiroodo ma qadaysa qawr- ma qadayso quudka ma dogo qeyrkeed lama qosasho qolfoofooye taagana naftana way qarwaysaaye qalbigayga adigoo gubo qowl qowlba u dhibaye way mareen habaabtaa markay hawsha qabanayso qeyrkeed adaa hoos marsho quudarada badaye qalbigayga adigoo gubo qaaca ka dhex shidaya uma qalanto hooyada xumaan waa xaqdarataasi qarankani adaa ugu hormuud qiilna uma laabna qaadirkan ku dhaartay markaa aan ka wada roorno qaxootiyo isoo wada qorneen qoomka loo guurno qarankiina ayaa dhis u maqan waaqisiyayaabe qabyo wada ummadda ayaa u maqan waaqisiyayaabe ma qasoobo qaranka ayaa u maqan waaqisiyayaabe dhaqankiina dhaqan- dhaqankana dadkana doorsamee duulka kala raacay dib ayaa usoo celi markaad adigu sii roorto waanta la habaabnee tahriibhuna taya ma lehe waanta la habaabnoo tahriib weyna cadhib tiraye waanta la habaabnoo tahriib toobadina seeji waanta la habaabnoo tahriib hali- hooye halisgooye waanta la habaabnoo tahriib hadima soo hooye inagaaba hodane maxaa holan inaga yaala adigaaba hanadee maxaa horarka kuu geyni haddii aan iskaashano dadkana diinta ugu baaqno garaadkii suldaaniya oo qaal aan u wada joogno mas-uul sare maamul ilaa heerka madaxtooyo hubaal waynu hanan waynu heli hinka- hilinka nolosheena
Een, xamda muddadii aad wax soo baranaysay ee aad ku jirtay dugsiga hoose dhexe dugsiga sare dhalinyar fara badan oo aad isku fasal ahaydeen oo tahriibi ma jireen haa way jireen Een, waqtigii intii aan standard aid intii ka hooseysay tahriibta waxba kamay garanaynin laakiinse markaan sideedaadka soo gaarnay way jirta arday badan oo tahriibtay hadda qaarkood noloshooda waayeen qaarkood dee nolol fiican yihiin oo ku noolaanin ay jarmali joogaan waxaan xasuustaa wiilaan isku galaasmid ahayn hadda jarmali buu joogaa laakiinse waqtigood markuu kaala hadlayo maxaa la dhahdaayay dhibaatada kasoo gaadhay wallaahi you can imagine ma melin kartid xaaladaha uu ku sugnaa siduu ahaa dee markuu kaaga waramayo waad yaabasaa markaa waxaan ogaaday tahriibtu inayna faa'iido wadankeena u lahayn wadankeena wuu yeelaa horumar aan ku- waxaan aan soo saarano oo maxaa ladhadaa aan ku shaqaysano laakiinse waynanu fahansanay inaan dhulkeena nimcadi taalo
ma xasuusataa wax gabdhaa oo qayrkaaya oo tahriibtaa galay oo ay marxalad adag iyaga iyo qoyskoogiiba een, ay kala kulmeen dhibaatada tahriibka gabadhooda tahriibta wallaahi waqti aan intan ka yaraa waan si yaraa waan xasuustaa gabadh aan deris ahayn oo tahriibtay kabacdeen markii tahriibtay cunugeed bay ka tegtay way dhimatay kabacdeen hooyadeed istaraskii iyo hawshii haysatay darteed laba bilood kamay wada dambeyneen way dhimatay iyaduna labadoodiiba way wada dhinteen geeridu waa qadar oo ilaahay baa nolosha keena qaadana laakiinse waxaa dhibaato ah adoo gabadha markaad magdan kala tegtid dhibaatooyin badan baa kula soo darsaya wadankeeni baa waqtiyada qaar amni lagu laayo soomaaliya waxa ka dhacay waad arkaysaa markaad qalaad iyo wadan shisheeye dad aan islaam ahayn markaad ugu tegtid waad dareemi kartaa xaalada ka haysata badankan waan ka arkaa social media dhibaatooyinka ka haysta gabdhaha laakiinse hashaa- halkaa gabadh umaan toos u garanaya inay dhibaato badan kasoo gaadhay faamigii antila austraski reerka uu haysto taasi waxay ahayd xamde cilmi muumin oo ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadda camuud qaybta caafimaadka oo ka hadlaysay tahriibka iyo dhibaatada uu ku hayo hooyada soomaaliyeed taas oo ay ka tirisay gabay suugaana oo ay kula hadlayso dhallinyarada tahriibaysa
waa hagaag dhegaystayaal waraysigaasina waxaa qaadayey waryahayaga boorame haashim sheekh cumar good markan aynu ku wada nasanno heesta degmo iyo weliba codka cabdalla yuusuf hanuuniye
muy la
waa hagaag aanu intaasi uga gudubno heestaasi dabacsan ee fanaanka cabdalla yuusuf hanuuniye haatanna boosaaso jaamacadda bariga afrika ee magaalada boosaaso ayaa waxaa ka qalinjibiyey gabdho bartay umulisanimada ama sida loo dhaliyo hooyooyinka gabadhan gabdhahan ayaa sheegay in ay cilmigooda uga faa'iideyn doonaan hooyooyinka degan tuulooyinka waryaheena yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan boosaaso kasoo diray
iyada oo ay yar tahay xirfadda umulisinimada iyo halka ay ku umulaan hooyooyinka foolanaya ayaa waxaa maanta ka qalinjibiyey jaamacadda bariga afrika gabdho bartay umulisinimada kuwaas oo sida ay sheegeen uga faa'iideyn doonaa hooyooyinka degan miyiga iyo weliba tuulooyinka gabdhahan bartay kulliyaddan ayaa tiradoodu dhammaa sagaal iyo labaatan arday waana dufcadii ugu horreysay ee deegaanada puntland ka qalinjibisa kulliyadan oo haysta shahaadada baajulaarka abshir cabdi cali iyo guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda bariga afrika maxamuud ciise awowe ayaa sheegay in gabdhahan dhallinyarada ah ee bartay cilmigan looga baahan yahay in bulshadooda ay uga faa'iideeyaan iyagoona tegi doona deegaanada puntland wasaaradda caafimaadka ee puntland baahi weyn baa ka jirta oo midwiferiga ah runtii haddii la dhaho macaa dhakhaatiirtay ka jirtaa dhakhaatiirtaoo intaasoo muddoa laga soo qalinjabinayay weli baahida waa taagan tahay dhulal badan oo aan weli la tegin baa jira aan midwife joogin neers joogin dhakhtar joogin oo waddankeenna loogana baahan yahay in ay qalbigeenna ka baxdo maxaan qaadanayaa maxaan ku shaqaynayaa intee lay siinayaa iyo waxaasoo dhan laakiin insaaninimada iyo damiirka bini aadamnimo uu ina kaga weynaado intaasoo dhan oo aan idhaahno tuulo hebel iyo magaalo hebel iyo baadiye hebel dhakhaatiir ma joogtee maxaynu samaynaa intaynu fadhiisataan oo shirtaan aynu u tababarno aynu u tababarno ugu yaraan awooddeennu intay tahay gabdho xirfad yaqaana oo xirfadlayaaloo fiican arrintaas waxaan is leeyahay goortaad danta guud u shaqaysaan oo damiirkiinu shaqeeyo oo insaaninimadu shaqayso idinku meelaa kala dhigtaan adduunka waa waadaysaan laa shaka laakiin haddaa istirahdaan adduunkii raadi adduunkiina ma helayno dantii guudna waa dhumaysaa qaar ka mid a ardadan oo aan la hadlay ayaa iga warramay dareenkooda iyo weliba maadada ay maanta barteen asalaamu calayku magacaygu waa mine cabdulaahi xirsi waxaan maanta ka qalinjabiyey ama ka qalin badashay oo barnaamijka aan barannayna aan ku dabaqno deegaanadanada baahida ka jirta oo ay aad ugu baahan yihiin hooyada iyo dhallaanku aad iyo aad weliba hooyooyinku ay si aad ugu baahan yihiin hooyooyinka degan deegaanada fogfog oo ka fog laamiga oo u baahan serviskaas yararka in la siiyo waxaa noo degsan mabaadi ah inaan hormarino ama horumarin ku samayno barnaamijka caafimaadka ee soomaaliya gaar ahaan hooyooyinka ku jira xilliga dhalmada waana mahadsantihiin v o e magacaygu waa saytuun maxamed siciid ka qalin jabinaya maanta kuliyadda umulisanimada ee jaamacadda bariga afrika waxaan nahay baajkii ugu horreeyey ka baxa guud ahaanba deegaanada soomaaliya intii burburkii ka damaysay sidoo kale waxaana baajkii ugu horreeyey ka baxa gobolada puntland waxaan rabnaa inaannu waddankeena wax badan ka bedelno oo ku saabsan caafimaadka wakhtiga yahay foosha ku jidho hawariska iyo afartanka intay ka baxaysaba waxa ku yimaada aad u badan waxaa aad iyo aad u badan oo hadeer hooyooyinkeenu u dhintaanin waxay u dhintaan yani waxyaabo badan waxaa ka mid a hooyooyinku inay dhiigbax isaga dhintaanin waxyaabo yaryaroo basiida yani la xallin karo ay u dhintaanin dhimashada lama diidano oo yani dhimashadu mar walba waa wax loo taagan yahay laakiin waxaa jira qofku yuu kaa dayacmin marka waxaan leeyahay fioweyna waa mahadsantihiin inta badan deegaanada miyiga iyo tuulooyinka caada dhaqameed kuwaas oo qaybtooda halis gelin kara nolosha dadka waxaana ka mid ah umulisa dhaqameedka oo laga isticmaalo miyiga iyo weliba tuulooyinka umulisooyinkaas oo lagu sheego inay wax ku umuliyaan xirfad dhaqameed taasoo hooyooyin badan u keenta khatar yuusuf maxamuud v o e boosaaso
waa hagaag dhegaystayaal yuusuf maxamuud aad iyo aad ayuu mahadsan yahay markana wararkii ugu dambeeyey ee dhanka ciyaarahan idinku wareejiyo nuur xasan nuur waa mahadsan tahay cabdixakiin maxamuud shirwac dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha kooxaha liverpool iyo tottenham oo ah laba koox oo ka dhisan dalka britain ayaa xalay u gudbay wareega semifinalka ee koobka kooxaha horyaalada yurub uefa champions league ciyaartii ugu xiisaha badnayd ciyaarihii xalay dhacay waxay dhex martay kooxaha manchester city iyo tottenham waxaana lugtii hore hal gool iyo eber ay guusha ku raacday kooxda tottenham oo ku soo ciyaartay garoonkeeda xalayna waxaa la filayay in manchester city ay ku jawaabto goolal intaasi la-eg waa ay ku jawaabtay hase yeeshee ma aysan soo bixin oo waa laga badiyey oo farqiga goolasha ayaa lagu reebay waxaana ciyaartii xalay muddo labaatan daqiiqo gudahood ah ay iska dhaliyeen labada kooxood afar gool laba gool oo ay keentay tottenham iyo laba gool oo ay dhaliyeen manchester city raxiim sterlin ayaa daqiiqadii afaraad goolka koowaad u dhaliyey kooxda man city laakiin laba gool oo ay u dhexaysay saddex daqiiqo ayaa waxaa ku jawaabay ciyaaryahan huan minson oo u dhashay kuuriyada koonfureed weerarkan uga ciyaara kooxda tottenham daqiiqadii toddobaad ayuu keenay goolka koowaad goolka labaadna waxa uu dhaliyay daqiiqadii tobnaad manchester city ayaa iyana ku jawaabtay laba gool oo ay daqiiqadihii koobiy tobanaad iyo koobiy labaatanaad ay kala dhaliyeen bernardo silva iyo raxiim sterlin qaybtii koowaadna waxaa lagu kala nastay saddex gool iyo laba oo ay guusha ay ciyaartu ku hogaaminaysay manchester city haddii ay sidaasi ku dhammaan lahaydna weli man city waa ay hari lahayd waxay u baahnayd in ay ku badiso afar gool iyo laba gool kooxda manchester city waxaa mar kale ay keentay gool kale waxaana u dhaliyay daqiiqadii sagaaliy kontonaad ciyaaryahan sergio aguero laakiin kooxda tottenham goolkii ay u baahnayd waxaa u dhaliyay daqiiqadii saddex iyo toddobaatanaad ciyaaryahan fernando lorente oo u dhashay dalkaasi spain sidaas ayaynu ku dhammaatay ciyaartii afar gool iyo saddex ay ku badisay kooxda manchester city balse saddexda gool oo ay guriga manchester city ku dhaliyeen tottenham ayaa u suuro geliyey inay markii ugu horreysay taariikhda kooxdani ay gaarto wareega afarta koox ee koobka kooxaha horyaalada yurub tababare guardiola iyo ciyaaryahanadiisa dhallinyarada ahaana waxa ay ka hareen tartankaasi qiimaha leh ee yurub haddii tottenham ay si qalqiil ah ku soo badisay oo ay ku gaartay wareega semifinalka waxaa si sahlan ku gaartay kooxda liverpool oo afar gool iyo gool ku dharbaaxday kooxda f c borto ee dalkaasi portugal goolashan waxaa kala qaybsaday oo liverpool ku badisay sadio mane maxamed saalax roberto firmino iyo virgil van dyke hore lugtii hore liverpool waxa ay borto ku garaacday laba iyo eber sidaas daraaddeed isugeynta labada lug ay wada ciyaareen waxaa lix gool iyo gool kusoo baxaysa kooxda liverpool habeenkii ka horreeya xalina waxaa wareega afardhamaadka kooxaha yurub gaaray labada koox ee barcelona iyo ix sidaas daraadeed afartaasi koox waxay isugu beegmeen liverpool oo ku dhacday barcelona iyo tottenham oo la ciyaari doonta kooxda ix la arki doonee cidda gaarta finalka koobka kooxaha horyaalada yurub ee xilli ciyaareedkan caawa waxaa dhici doona is-aragga labaad ee wareega sideeda ee koobka yuruba league oo ah tartanka labaad ee ugu xiisaha badan yurub chelsea oo hal iyo eber uga soo badisay ciyaartii hore kooxda slaviya broog ayaa caawa waxa ay ku martigelin doonta magaalada london isla kooxdaasi benfica oo afar gool ku garaacday eintracht frankfort ayaa waxa ay caawa booqan doontaa dalka jarmalka oo ay marti ugu tahay kooxdaasi napoli waxay u baahnaan doontaa in ay ku badiso wax ka badan laba gool ciyaarta ay caawa la dheeli doonto arsenal oo ay ku martagelin doonto magaalada nabolis is-araggii hore arsenal laba iyo eber ayay magaalada london kula soo garaacday napoli valenzia iyo viareal oo ka wada dhisan dalka spain ayaa iyana fooda isdari doonaa caawa waxaana sideedaasi koox laga rabaa in ay wareega semifinalka ay uga gudbaan afar koox dhegeystayaal xubintii ciyaaraha waa naga intaa
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay nuur bukhaari oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha markana aynu ku wada nasanno heesta anfis baanka doorbida iyo codka khadarkeyo
afis baan ka doorbiday iyo fanaanka khadar keyo ayaan dhegeystayaal ku sugbagabeyn doonaa idaacaddeenna iyo duhurnimo waxaana idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulan dambe galabta waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo